mas-uuliyiinta magaalada baardheera ayaa faahfaahin dheeraada ka bixiyey qarax xoogan oo saaka lala beegsaday guriga martida ee magaalada qaraxan oo loo adeegsaday baabuur laga soo buuxiyo waxyaabaha qarxa ayaa waxaa mas-uuliyaddiisa sheegtay ururka al-shabaab warbixintan waxaa kismaayo nooga soo diray waryaheena aadan maxamed salaad
qarxan oo loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey ayaa waxaa lagu weeraray guriga martida ee degmada baardheere ee gobolka gado waxaana halkaasi ku naf waayey ilaa afar askari sidoo kale hoobiyayaal ayaa lagu soo weeraray degmada baardheere ee gobolka gado kuwaas oo ku dhacay xaafado ku yaala degmada baardheere qaraxa kadib gudoomiyaha degmada baardheere ee gobolka gado maxamed weli yuusuf qorax oo aan qadka telefoonka kula xiriiray ayaa sheegay in ay dib ka faahfaahin doonaan khasaaraha weeraradaasi hase ahaatee gudoomiyaha gobolka gado u qaabilsan maamulka jubbaland cismaan nuux xaaji macalimo ayaa v o a uga warramay khasaaraha qaraxii saaka ka dhacay degmada baardheere iyo sidoo kale weeraradii hoobiyaasha ahaa ee lagu weeraray degmadaasi siduu qaraxa u dhacayna khasaarihiisa wuu u yaraa ilaahay waxaa mahadii ah dadka shacabka ahaa khasaaruhu kasoo gaaray laakiin adi total hadda sida hadda xogtaan ku helaya ciidan iyo shacabba waxaa hadda dhaawacmay sida hadda xogtaan ku helaya waa sagaal qof dhimashadana adi waa afar askari waa tahay dhanka shacabka markaan eegno maxaa dhibaato uu kasoo gaaray qaraxaasi walaal walaal maasan tahay horta qaraxa laba ahaa mid waa gaari lagu dhuftay meesha maxaan ku dhahdaa nimankan mas-uuliyiinta ay degnaayeen gaari qarax ayuu ahaa kadibna nimankii argagixisadaha waxay lasoo dhaceen madaarsuuc ayay lasoo dhaceen maxaan ku dhahdaa magaaladii hoobiyaal ah sida xogtaan ku helaya khasaaraha badan oo shacabka gaaray waa hoobiyaashaas dib baana kasoo gaaray dadkii waxaan ku dhahdaa dad badan ayaa dhimashay dhaawaq ay kasoo gaartay dhowr qof ilaa afar qof afar maxaan ku dhahdaa ilaa shan qof ay degneed waxaa ka dhintaa lagu yiri nin iyo xaaskii iyo laba cunug way dhinteen dad martay oo la joogin way ku dhaawacmeen guri kale maxaan ku dhahdaa waxaa ku dhintay asagana hal wiil ayaa maxaan ku dhahdaa ku dhintay sida xubtan ku hayo shacab ah dhinaca shacabka marka khasaaraha ilaa afar kale shan kale meelahaasna waa dhaawac ayaa lagu yidhi hoogayaashaas ana u badnaa khasaarahaas waxaa dhinacaas geystay inkastoo saaka weeraradaasi lagu qaaday degmada baardheere ee gobolka gado haddana waxaa soconaya baaritaano lagu hayo goobihii dumay ee qaraxyadu ay dumiyeen oo laga cabsi qabo in ay weli dad rayida ama ciidamo ku hoos jiraan sida uu sheegay gudoomiyaha gobolka gado u qaabilsan maamulka jubbaland gobolkaasi masantahay hadda wax dib weyn oo kaba ka taagan ma jira adiga guryihii dumay ayaa maxaan ku dhahdaa baaritaankoodii howlahooda ay socdaan waa tahay sidaan ognahay baardheere ciidamo kala duwan ayaa jooga oo kuwa xooga dalka iyo sidoo kale ciidamo boolisa iyo sidoo kale ciidamada amisom ama ciidamo ka socda etoobiya see al-shabaab ugu suurto gashay in ay qarax intaalle ay ka geystaan degmada baardheere walaa horta guryaha martida ah waxay ku agyeelaan saldhiga boliiska saldhigana baabuurta ayaa lagu baaraa sida xogtaan ku helaya gaarigan wuxuu iska soo dhigay gaari shacab xilli aroornimo ahna wuu soo galay markuu istaagay wax la baaray uu iska dhigayna wuxuu ku orday nimankan odayaasha ah oo mas-uuliinta meel ay degnaayeen saldhiga ku aadan oo guryaha martida oo saldhiga u dheereen marka xabadaha lagu riday oo ciidanka saldhiga iyo xabadaha ku rideenna gaari baruuf ayuu ahaa sida xogtan ku haya xabadihii way kari waayeen ganjeelkii ay duqowda degnaayeen ayuu isku qarxiyey marka sidaas ayay ugu fududaatay maxaan ku dhahdaa inuu gaarigaas uu soo galo laakiin amniga baardheer inta badan iyo degmooyinkaba aad bay u adag yihiin aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo